Deegaanka Xaahi oo hoostaga gobolka Daadmareer Somalilan ayaa laga dhagax dhigay mashruuca tamarta cadceedda laga dhaliyo ee Solar System-ka. Madasha dhagax dhigga ayaa waxaa goobjoog ahaa mas'uuliyiinta ururka Sumud ee maamula dugsiyada hoyga ee deegaanka Xaahi iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Xasan Qorone Xaaji oo ka mid ah guddiga dugsiga hoyga ee deegaanka Xaahi ayaa ka warbixiyay mashruucan.
farxad weyn bay noo tahay inaanu ku sugan nahay boodhanka xaaxi oo aanu ku soo dhoweynayno boodhanka xaaxi boqor maxamuud axmed liibaan iyo xaaji cismaan kahyan axmed alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh maanta waxaynu halkan u joognaa boqorka oo iskuulka nagu soo booqday oo maanta noo yimi boodhankii xaaxi jooga ilaahay fadligii mashruuc ka hirgelinaya soolara mashruucaa soolarta ah runtii mashruuc aada u weyn ah muddo soolartaa noo shaqaynaysay halkan aad ku arki doontaan shan iyo toban xabo oo soolar ah oo boqol one point eight kilowatt ah oo aada u yar runtii oo toban baytari ay ku xidhan yihiin oo habeenkii oo keliya aan leer ka heli jirnay saddexdii sannabana mar ay nagu kalifaysay inaanu iibinno toban baytari oo cusub aan u iibino oo saddex kun oo dollar iyo dheeraada waxaanu haysana intaasay ahayd maanta mashruuc aada u ballaadhan oo soolara waxaa inoo maalgelinaya boqor maxamuud axmed liibaan ayaa inoo maalgelinaya waa toban kilowatt isagaa inoo sharaxi doona inoo faahfaahin doona waa dayd aan nayd habeen iyo maalin baa u baxayaa halku kanu maalinta habeenkii qudha bixi jiray kii hore habeen iyo maalin baa u baxayaa tallaagadihii khasaaradihii wax walba lagu isticmaalayo waxaan leenahay maxamuud axmed liibaan boqorka waa u ducaynaynaa ilaahay ha ku barakeeyo qaar ka mid ah bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa ka mahad celiyey mashruucan solar systemka iskuulkan oo runtii odayaashii la jooga ay ka mid yihiin iyo qaar badanoo maqan waxaan kaloo u mahadnaqayaa aasaasihii iskuulkan sheekh aadan sheekh yuusuf aadan oo runtii hadda aanan la joogin oo inaga maqan oo ah mu'asaskii iskuulkan oo runtii wax badan badan iyo fikir badan geliyey isagiyo kan kaleba insha allah cid kasta oo hawshan ama iskuulkan ka qayb qaatana waa mahadnaqaynaa runtii waxaynu maanta joognaa saa la sheegay arrin aada iyo aada iyo aada u muhiima oo ah runtii iskuulka oo baahida ugu badan maanta uu qaba ay tahay leydh walaaliyo waad ogtihiin leydhka iyo baahida loo qabo oo gurigaaga ama mataqaanay shaqadaada ama mataqaanay warshadaadu leydhka inaanay leydh la-aan socon karin waad ogtihiin arday dhowr boqoloo ardayoo meel ku xadhaysan oo leydh haysan oo waxbaranaya oo baahidoodii dhinac walba ay ka taabanaysa leydh la-aantuna waad ogtihiin waxaa maanta ilaahay u soo diray boqor maxamuud axmed liibaan oo runtii ah nin khayr leh oo runtii meelo badan oo tan oo kale mataqaanay hawshaa ka soo qabtay runtii maxamuud waxaan ugu mahadnaqayaa arrimaha noocan uu runtii u faradhuudhuuban yahay waa runtii marka hore ma ogeyn laakiin markii aan u sheegnay wuxuu yihi arrintaas waa arrin aan runtii anigu aan u baahanay saa isba u sheegay waxaan markaa insha allah mar labaad iyo mar saddexaad baan u mahadnaqaya boqor maxamuud axmed liibaan oo ah runtii dee ninka khayrka qaba ee hawsha muqaalmaha mashaariicda noocan oo kale ilaahay u diray oo ummadda u adeega oo ardayda maanta halkaa ku xaraysan oo baahida leyrhku qabaan mataqaan aynu wada garanayno maanta ku soo kordhiyey oo twenty four hours leyrhkoodii baahiyada ay helayaan aada ugu ducaynaynaa una soo dhoweynaynaa boqor maxamuud axmed liibaan oo sidaa aynoo sheegay xoghayaha ururka sumbul xasan qorane iyo boqor maxamuud ba inoogu deeqayo dab aada u fiican oo ku filan iskuulka si wanaagsan ugu filan dabla-aantaasi mashaakilka ugu badan ee naga haystay waxaa ka mid ahaa dee adeeg badan buu iyo nagaga xidhnayd oo matalan haddii moofo loo samayn lahaa carruurta roodhida loogu dubo oo moofooyinkan yarar ee elektroniga ah khasaaladihii maryaha ardayda loogu maydhi lahaa ama macallimiinta ku maydhan lahayd qaboojiyayaashii iyo tallaagadihii wax loogu istoorgarayn lahaa mashruucan tamarta adceedda laga dhaliyo ee solar systemka ayaa wax badan ka tari doona bilicda deegaanka xaaxi ee gobolka daadmareer somalilan